بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tartanka xagga hubka nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha caalamka oo mar kale dib u soo noqday tan iyo dagaalkii qabooba madaxweynaha maraykanka oo amarku bixiyey in ciidankiisa ay dib u bilaabaan tijaabada hubkaasi iyo ruushka oo soo saaray toorbiid ku shaqaynaya quwadda nukliyeerka islamarkaana xambaari karaa sawaariikhda waaweyn ee hubkaasi wax baabi'iya maamulka gumaystaha yuhuudda oo la ogaaday in hal qarax uu ku dilay in ka badan afar kun oo carruur falastiiniyiin ah oo uurjiif ahaa inta uu socday dagaalka khaza dowladda ruushka oo mar kale dib u soo celinaysa galaangalkii ay ku lahayd mandiqadda bariga dhexe si gaar ah suuriya dibna u bilowday inay wanaajiso cilaaqaadka kala dhexeeya xukuumadda cusub ee dimashik maxaan ka naqaanaa tobanka dal ee caalami ahaan soo saara malabka ugu badan dunida islamarkaana dhoofiya soo saarista malabka oo sare u kacday sideese ayay suuqyada caalamka looga dareemay qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha jamaadul uula sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa waxaa dib u bilowday tartanka nukliyeerka ee u dhexeeya quwadaha waaweyn ee caalamka si gaar ah maraykanka iyo ruushka iyadoo mar kale ay fifaalo cusub ay ka soo baxayaan qaaradda aasiya oo ah dhulkii ugu horeeyey ee loo adeegsaday hubkaasi halkaas oo ay ku dhow yihiin shiinaha iyo waqooyiga kuuriya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu dib u bilaabi doono tijaabooyinka hubka nukliyeerka trumpna waxa uu u sababeeyey go'aankaasi in tallaabadaasi ay tahay mid waafaqsan ficillo ay qaadeen dalal kale oo horey u sameeyey tijaabooyin la mid ah farsamo ahaana tijaabooyinkan waxa ay siinayaan washington fursad ay ku ogaan karto awoodda hubka ay haysato iyo sidoo kale waxtarka hubka ku jira keedka ciidanka maraykanka iyadoo dhanka kale tallaabadaasi ay keenayso saameyn siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed caalamka ayaa horey waxaa u soo maray xaalad la mid ah tan maanta jirta sida tii sannadkii labada kun iyo labaatanka xilligii lagu guda jiray muddaxileedkii hore ee trump wargeyska washington post ayaana xilligaasi sheegay in aqalka cad uu ka dooday suurtagalnimada in la sameeyo tijaabooyin nukliyeer balse go'aankaasi laga laabtay si aan loo kicin xisad dheeraad ah oo ay washington la gasho ruushka iyo shiinaha hadda oo ay xaaladda isbedeshay ayuuna maraykanku sheegayaa inuu ka faa'iidaysanayo maadaama moscow ay bilowday tijaabada hubkaasi madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa shaaciyey in dalkiisa uu si guul ah u tijaabiyey toorbiid ku shaqeeya hubka nukliyeerka qalabkan ayayna sheegtay xukuumadda moscow inuu awood u leeyahay in sidoo kale uu qaado madaxyada nukliyeerka sidoo kalena uu ka saameyn badan yahay gantaalada dheereeya ay horey u soo saareen inkastoo aan la ogeyn tirada madaxyada nugliyarka ee dunida yaalla oo yihiin kuwo qarsoon hase ahaatee ruushka ayaa la sheegayaa inuu hoggaanka u hayo sidoo kalena uu ku xigo maraykanka kadibna shiinaha hindiya bakistan maamulka gumaystaha yahuudda iyo dowladda waqooyiga kuuriya intii lagu guda jiray dagaalkii qaboobaa ee dhacay sagaashamiyada dunida ayaa waxaa soo maray tijaabooyin badan oo nukliyeer maraykanka ayaa tijaabadii ugu dambeysay waxa uu sameeyey sannadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii halka ruushka iyo shiinaha iyagana ay joojiyeen sannadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii waqooyiga kuuriya ayaa isagana noqday dalkii ugu dambeeyey ee tijaabo noocaas ah sameeyey taasoo dhacday sannadkii laba kun toddoba iyo toban tijaabada hubkan waxgumaada ee nukliyerka ayaa dadka dib u soo xasuusinaya waayihii dagaalkii qabooba markaas oo caalamka uu ka badbaaday musiibadii nukliyeer ee ugu darnayd kadib markii midowda soofiyeti gacanka kuuba uu geeyey sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii sawaariikh xambaara madaxyada nukliyerka inkastoo washington iyo moscow xilligaasi xiisadda ay ku xaliyeen qaab diblomaasiyadeed wixii xilligaasi ka dambeeyena waxaa bilowday dadaallo caalami ah oo lagu doonayay in lagu xakameeyo faafitaanka hubkaasi dadaalladaasi ayaa dhaliyey heshiiskii caanka ahaa ee n b t kaasoo mamnuucayay faafitaanka hubka sidoo kalena waxaa la sameeyey heshiiska mamnuucidda guud ee tijaabooyinka hubka nukliyerka ee loogu magacdaray c t b t oo dhaqan galay sannadkii laba kun kow iyo labaatan inkastoo dalalka haysta hubka nukliyerka ay diideen inay saxiixaan dhanka kale labada quwadood ee waaweyn ee washington iyo moscow iyagana waxa ay gaareen heshiis kala duwan oo lagu yaraynayo faafitaanka hubka nukliyerka kaasoo loogu magacdaray new start balse dhinacyada midna ma fulin qodobada heshiiska ku qornaa ruushka ayaana si rasmi ah u hakiya ka qaybgalka wadahadalladaasi sannadkii laba kun saddex iyo labaatan taas oo washington ay ku tilmaamtay mid sharci darro ah muddada heshiiskaas oo sii dhammaanaya sannadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo mar kale dunidu ay lagu hadla gashay qalalaaso cusub sidoo kalena quwadaha waaweyn ee markan ku tartamayaan inay xoojiyaan awooddooda nukliyerka dagaalka yukrain ayaa sii hurinaya xiisadda u dhexaysa ruushka iyo yurub halka sidoo kale iskudhac kale oo dhex mara iiraan iyo maamulka gumaystaha yuhuudda uu sii kordhinayo khatarta khubarada ayaana sheegaya in isbarbaryaaca tijaabooyinka nukliyeer iyo khilaafaadka siyaasadeed ee sii xumaanaya ay caalamka u horsoodi karaan cabsi cusub sidoo kalena dunidu ay hadda ku sugan tahay xaalad la mid ah dagaalkii qaboobaa بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada ayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi
bismillaah waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horreyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa kadib la wareegitaankii alfaashir ee r s f daahka qaadis lagu sameeyey dhacdooyin xanuun badan oo daahsoonaa iyo wejiga dhabta ah ee uu hadda wajahayo shacabka muslimka ah ee suudan warbixin uu daabacay wargeeska new york times ayaa ugu horreyntii lagu bilaabay kadib markii ay ciidamada r s f gacanta ku dhigeen magaalada alfaashir dabayaaqadii bishii oktoobar ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan gobolka waqooyiga daarfuur waxa uu galay wejigiisii ugu mugdiyeysnaa uguna musiibada badnaa waxay warbixintu caddeen ahaan usoo bandhigaysaa sawirro argagax leh oo ka tarjamaya xaaladda dhabta ah ee ay wajahayaan shacabka reer suudan si gaar ahaaneed kuwa ku sugan magaalada alfaashir waxaa lagula kacay gaboodfallo isugu jira dil kufsi gaajeysiin iyo barakicin baahsan boqolaal qof ayaa lagu qasbay inay lugeeyaan islamarkaana ay naftooda la baxsadaan iyadoo r s f ay tani ka damacsanayd qiddo hor leh oo ay doonaysay in ay ku layso bulsho fara badan baaritaanka new york times waxa uu sheegayaa in dadku marka ay sii baxsanayaan islamarkaana ay doonayaan in ay ka baxaan magaalada alfaashir lagu furayo rasaas islamarkaana dhulka loogu aasay bira sida qodxihii oo kale ah oo qofka ku sababaya in uu dhaqaaqi waayo goobjoogayaal wargeeska uu wareystay waxay sheegayaan in meedadku ay buuxdhaafiyeen jidadka kala duwan ee alfaashir waxaa kala irdhoobay carruur iyo waalidiintoodii halka haween fara badan la afduubtay islamarkaana loo geystay kufsi wadareed magaalada toonle oo lixdan iyo shan kilomitir u jirta alfaashir ayaa noqotay goob ay isugu soo urureen kumanaan dad ah oo suudaaniyiin ah kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan halka qaarkoodna ay la daalaadhacayaan macluul daran hay-adda caafimaad ee loo soo gaabiya m s f ayaa sheegtay in boqolaal qof oo suudaaniyiin ah ay ku dhinteen gudaha magaaladan kadib markii ay soo galeen iyagoo qaba dhaawacyo kala duwan oo ka soo gaaray rasaasta r s f iyo jirdil loo geystay halka boqolaal kale ayay hay-addu tiri lagu la'yahay dhulka hoostiisa maadaama ay maleeshiyaadkan qodeen godad dhaadheer iyagoo dilaya qofka islamarkaana ku duugaya m s f waxay sidoo kale tibaxday in carruur fara badan la helay iyagoo keligood socda oo waalidiintoodii ay kala lumeen waxay warbixinta wargeeska new york times oo sii socotay sheegaysaa in xiriirkii isgaarsiineed ee alfaashir gebi ahaanba la jaray taasoo adkeynaysa in la ogaado tirada dhabta ah ee dhimashada halkaasi ka dhacday tan iyo markii ay maleeshiyaadkan la wareegeen hay-adda qaramada midooba ayaa sheegtay in in ka badan labiyo toban milyan oo qof oo suudaaniyiin ah ay sameeyeen barakac baasan halka ku dhowaad afar boqol oo kun oo qofna nafta la dhaafiyey tan iyo sannadkii laba kun saddex iyo labaatan oo ah markii ay bilaabatay colaadda suudaan waxaa gunaanadkii xusid mudan in r s f weli ay waddo xasuuqyada bahalnimo ee ay ka geysanaysa magaalada alfaashir waxaana lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay ay weerartay isbitaalkii ugu dambeeyey ee shaqaynayay ee ku yaalay gudaha magaaladan iyadoo ku dishay in ka badan afar boqol iyo konton qof oo suudaaniyiin ah sidee ayay sahaynadu hal duqeen ugu dileen kumanaan carruur ah oo uurjiif ahaa intii uu socday dagaalka khaza wargeeska the guardian ayaa baahiyey warbixin uu kaga hadlayo in madaxii hore ee guddiga qaramada midooba u qaabilsan baaritaanka dhulka filistiin uu shaaca ka qaaday in sahaynadu ay si ulakac ah mar qura u dileen ilaa afar kun oo carruur uurjiif ahayd oo filistiiniyiin ah kadib markii ay duqeeyeen ayuu yidhi xarunta albasma ee taranka macmalka ah ee loo soo gaabiyo i v f duqayntan ayaana dhacday bishii disembar ee sannadkii haweeneydan oo wargeeska the guardian mar waraysi siinaysay ayaa ka dhawaajisay arrinkan waxayna sheegtay in weerarka uu ahaa mid loogu talagalay in lagu cirabtiro guud ahaan dhalmada iyo taranka bulshada reer khaza waxay haweeneydan caddaynaysaa in xarunta albasma aysan ahayn meel ciidan balse ay ahayd goob caafimaad duqayntaasna waxay si toos ah u beegsatay halkii lagu hayay kumanaan bacrimin ah waxayna sababtay in ay baaba'do rajada kumanaan qoys oo reer khaza ah sawiro ay baahisay wakaaladda anadol ayuu wargeesku sheegayaa in ay muujinayeen burbur ballaaran oo goobta gaaray iyo qoysas filistiiniyiin ah oo si aad ah uga murugaysan xaaladdan ay dhexda ka galeen waxay saxiifadda oo haweeneydan waraysigeeda warbixinta ka diyaarisay ay sidoo kale sheegaysaa in tani oo keliya aysan ahayn dhacdooyinka laga diiwaangeliyey gudaha marinka khaza ee ay sahaynadu ku doonayaan in ay ku dabargooyaan jiritaanka shacabka reer filistiin balse waxaa jira ayay tiri dhanka kale xasuuqyo ba-an oo si toos ah u bartilmaameedsanaya tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza carruurta isbitaallada iyo iskuullada taasoo muujinaysa qorshaha benyamin netanyahu ee ah burburinta jiritaanka shacabka reer filistiin haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milacsana warbixin ka hadlaysa ruushka oo tallaabooyin cusub adeegsanaya si uu u soo celiyo saameyntiisii suuriya iyo heshiisyo hor leh oo la sheegaya in ay gaareen labada dhinac wargeeska faransiiska ka soo baxa ee la diblomaat ayaa sheegay in khabiir talyaani ah uu faahfaahin ka bixiyey sida ruushka uu si xeeladaysan ugu dadaalayo in uu soo celiyo saameyntiisii siyaasadeed iyo tan milatari ee suuriya kadib markii dagaalka laga tuuray nidaamkii bashaar al asad ee dhiigyacabka ahaa sida khabiirkan uu sheegayo moscow waxay hadda si buuxda taageero ugu muujinaysaa madaxweynaha nidaamka cusub ee suuriya iyadoo halkan ka arkaysa fursad kale oo ay mar kale ugu soo laaban karto saameynteedii istaraatiijiyadeed khabiirkan waxa uu sheegayaa in ruushka uu doonayo in suuriya uu kaga faa'iidaysto siyaabo kala duwan islamarkaana uu ku yeesho fargelin militari oo ka ballaaran middii laba kun shan iyo toban taasoo siisay xilligaas laba saldhig oo muhiim ah waana darduus oo ah dekad ciidan iyo saldhigga xumeymiim ee dhanka hawada labadan xarumood ayaa in muddo ah loo arkay tiirkii ugu muhiimsanaa ee joogitaanka ruushka ee bariga dhexe arrimaha ugu waaweyn ee moscow markan ay miiska soo saaraysa si ay ugu soo laabato saameynteedii suuriya waxaa ka mid ah in heshiisyo cusub oo ciidan iyo kuba dhaqaale ay u soo bandhigtay nidaamka cusub ee dimashaq waxyaabaha la magacaabi kara saxiifadduna ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah in moscow ay sheegtay in dimashik ay ku wareejinayso nidaamka difaaca hawada casriga ah ee s afar boqol si nidaamka suuriya uu awood ugu helo in uu iska difaaco duqeymaha maamulka gumaystaha yuhuudda waxay warbixintu soo bandhigaysaa sawir uu faafiyey afhayeenka wasaaradda difaaca ee suuriya xilli uu ku sugnaa gudaha dalka ruushka waxaana sawirkaasi ka soo muuqanaya gadaashiisa dambe nidaamka difaaca ruushka uu soo saara ee s afar boqol wuxuuna afhayeenkan markii sawirkan uu baahinayey uu ku soo dul qoray qoraal ahaa maanta waxaan joognaa ruushka berrina waa suuriya taasoo dad badan ay u fasirteen in nidaamka suuriya uu la soo wareegay s afar boqol walow markii dambe afhayeenka uu soo saaray qoraal uu ku sheegayey in arrinku sidaa uusan ula jeedin ugu dambayntii khabiirkan talyaaniga ah waxa uu tilmaamayaa in suuriya waqti xaadirkan ay noqotay goob istraatiiji ah oo quwado kala duwan ay ku hardamayaan tan iyo dhicitaankii bashaar al asad ruushku waxa uu doonayaa in dib uu u soo celiyo awooddiisa iyadoo markan turkiga maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dalal kale oo carabeed ay u tartamayaan dhankooda saamayn xooggan oo ay ku yeeshaan halkan awoodda siyaasadeedna way isbaddeshay moskowna waxay weli u dagaalamaysaa in aanan laga tirtirin qariirada siyaasadeed ee suuriyada cusub guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
waa hagaag maxaan ka naqaanaa tobanka dal ee caalami ahaan soo saara malabka ugu badan dunida islamarkaana dhoofiya soo saarista malabka ee dunida ayaa sare u kacday iyadoo si aad ah looga dareemayo suuqyada caalamka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir
malabku waxa uu ka mid yahay cuntooyinkii ugu horreeyey ee bani'aadamka uu bartay waxa uu leeyahay qiimo weyn oo dhinaca cuntada iyo daawada ah waxaa malabka lagu tilmaamaa dahabka dabiiciga ah maadaama uu kulansaday dhadhan macaan oo gaar ah iyo faa'iidooyin caafimaad oo badan iyadoo dunidu ay sii kordhinayso wacyiga ku saabsan muhiimadda cuntooyinka dabiiciga ah iyo waxsoosaarka orgaaniga ah malabku waxa uu yeeshay meel muhiim ah oo ka qabsaday suuqyada cuntada iyo daawada dabiiciga ah waxaana laga isticmaalaa goobo iyo meelo badan oo caafimaad iyo warshado ah sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee taabacsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobay waxsoo saarka malabka caalamka waxa uu gaaray qiyaastii hal dhibic sagaal milyan oo tan sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka dhinaca dhaqaalahana suuqyada malabka adduunka waxaa lagu qiyaasay inay gaareen qiimo dhan sagaal dhibic toddobaatan iyo saddex bilyan oo dollar sanadkii labada kun afar iyo labaatanka waxaana la filayaa in qiimahaasuu kor u kaco islamarkaana uu gaaro ilaa shan iyo toban dhibic sideed iyo toban bilyan oo dollar marka la gaaro labada kun soddon iyo saddexda taas oo la socota kobac sannadle ah oo dhan shan dhibic toddobaatan iyo laba boqolkiiba sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay shirkadda e m a r c group mandiqada aasiya iyo sidoo kale badda basifiga ayaa hogaaminaya suuqyada malabka iyagoo qabsaday in ka badan toddoba iyo soddon dhibic lix boqolkiiba suuqa guud ee adduunka sare kacaas waxaa loo soobeeyey korar baahida loo qabo waxyaabaha dabiiciga ah sida malabka xiisaha loo hayo cuntada caafimaadka leh oo sii kordhaya iyo sidoo kale isbeddelka dunida ee dhinaca cuntooyinka dhirta ku salaysan sababahaas awgeed malabka ayaa noqonaya mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee muujinaya in dadka dunida ku nool ay bilaabeen in ay u talaabsadaan nolol caafimaad iyo deegaan ahaanba munaasab ah sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee magaceeda loo soo gaabiyo faw waddamada kale ah shiinaha turkiga etoobiya iiraan argentiin hindiya ruushka baraaziil mexico iyo ukrein waxay kaalmaha hore kaga jiraan waddamada soo saara malabka adduunka shiinaha oo ah kan ugu horeeya waxa uu soo saaray sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka xaddi malab ah oo gaaraya shan boqol siddeed iyo toban kun oo tan turkiga ku xiga waxa uu isla sanadkaas soo saaray boqol shan iyo toban kun oo tan waxaa dalka saddexaad ee liiska tobanka dal ee ugu horeeya soo saarayaasha malabka ah etoobiya taas oo labada kun saddex iyo labaatanka soo saartay siddeetan afar kun oo tan iiraan ayaa ku xigta oo siddeetan kun oo tan malab ah soo saartay waxaa ku soo xiga oo liiska kula jira argentiin hindiya ruushka baraasiil mexico iyo ukrain si kastaba shiinaha ayaa hormuudka soo saarayaasha malabka ee adduunka taasoo ka dhigaysa saldhig muhiim ah oo lagu kala hago suuqyada caalamiga ah ee malabka kuwani waxay ahayn dalalka ugu waaweyn ee soo saara malabka siday sheegayaan xogaha bangiga adduunka waddamada kale ah shiinaha new zealand hindiya argentiin ukrain jarmalka sbain baraasiil hungari iyo biljamka waxay yihiin kuwa ugu badan ee dhoofiya malabka adduunka waxaana uu shiinaha sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar labaatankii uu dhoofiyey xaddi malab ah oo qiimo ahaan lacagtiisu gaarayso laba boqol lixdan iyo shan milyan oo tan new zealand waxay dhoofisay xaddi qiimo ahaan lagu qiyaasay laba boqol iyo konton milyan hindiya boqol toddobaatan iyo sagaal milyan oo dollar ayuu ahaa qiimaha xaddiga ay dhoofisay shiinaha waxaa sidoo kale hogaanka u haya xagga dhoofinta malabka halka new zealand ay si gaar ah caan ugu tahay nooca malabka manuuka oo qiimo sare leh islamarkaana daaw ahaan loo isticmaalo dalalka kale ah maraykanka jarmalka jabaan ingiriiska faransiiska talyaaniga sacuudiga sbain biljamka iyo holland waxay noqdeen kuwa ugu badan ee soo iibsada waxaana ugu horeeya maraykanka kaas oo ah kan ugu weyn ee soo iibsada malabka adduunka halka sacuudi carabiya ay ka mid tahay dalalka muslimiinta sida weyn u isticmaala malabka qayb ahaan iyo cunto ahaanba inkastoo waddamada carabta aanay ka mid ahayn kuwa ugu sarreeya ee caalamka soo saara malabka haddana waxaa jira waxsoo saar muuqda oo ka yimaada waddamo dhowr ah oo mandiqada bariga dhexe sida ay sheegtay hay-adda cuntada iyo beeraha ee taabacsan qaramada midoobay shanta dal ee ugu waaweyn ee carabta ee soo saara malabka dabiiciga ah waxay kalyihiin morocco aljeeriya masar suuriya iyo tuunis shucuubta dalalkan waxa ay muujiyeen dadaal ballaaran oo lagu horumarinayo dhaqashada shinnida iyo waxsoo saarka malabka gudaha iyadoona malabka uu noqday il dhaqaale oo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga deegaanka iyo caafimaadka bulshada dalalka carabta badankood waxay isticmaalaan inta badan malabka ay soo saartaan halka qayb kale ay ka soo dhafsadaan dalal kale si ay ugu isticmaalaan warshadaha cuntada iyo daawooyinka si ay sheegayaan xogaha bangiga adduunka dalalka carabta ee ugu badan xagga soo degsashada malabka waxaa sanadkii labada kun afar labaatanka saddexda ugu horeysa ay kala ahaayeen sacuudiga lubnaan iyo masar sacuudi carabiya waxa uu noqday dalka ugu weyn carabta ee soo degsada malabka taasoo sabab u ah isticmaalka ballaaran ee dalkaasi waxaana malabka laga sameeyaa daawooyin cuntooyin caafimaad leh sidoo kale isticmaalkiisa qaab dhaqameed oo gudaha dalkaas ah sidoo kale waxaa jira dalal iyagana leh mashaariic soo saarista malabka sida kuwa dhaca geeska afrika inay ku jirto soomaaliya dalalkaasi sida soomaaliya waxay leeyihiin fursado ballaaran oo lagu horumarin karo wax soo saarka malabka iyadoo la taageerayo dhaqashada shinnida tababarka beeraleyda iyo sidoo kale suuqgeynta gudaha suuqyada waddamada muslimiintu waxay leeyihiin awood sare oo xagga iibsiga iyo isticmaalka malabka taasoo keentay in qaar badan oo ka mid a waddamada islaamka ay noqdaan kuwa soo degsada malabka imaanaya dibadda halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa wax dhoofiya malabka waxaa maanta uu noqday aalad dhaqaale oo xoogan islamarkaana qiimo badan kaas lagu kala iibsanayo balaayiin dollar sannad kasta adduunka oo dhan marka laga hadlayo ugu dambeyn malabku waa mid ka mid ah nimcooyinka uu allah ku galada bini aadamka waana cunto islamarkaana daawo ah siday isku raaceen culimmada caafimaadka islaamkana uu si waafiya uga hadlay dhinaca dhaqaalaha waxauu noqday badeecad qiimo leh oo adduunka oo dhan looga kala ganacsado iyadoo dalal badan ay u arkaan il muhiim ah oo dhaqaale ahaan iyo maalgashi ahaan intaba dhinaca caafimaadka cilmibaarisada waxa ay muujinayaan in malabku uu leeyahay awood uu ku daaweeyo ama uu ku yareeyo cudurro badan sida infekshinada qufaca dhaawacyada iyo daalka jirka intaasoo dhan waxay ka markhaati kacayaan dhabnimada hadalka allah subxaanahu wa tacaala iyo tilmaanta nebiga sala allahu calayhi wasallam ee ku saabsan muhiimadda malabka taasoo caddeyn u ah in diintu ay hore u xustay waxtarkiisa ka hor sayniska casriga ah sidaas awgeed waxaa in la xusa mudan in malabku yahay daawo cunto iyo barako oo ay mudan tahay in la qiimeeyo lana sii xoojiyo soo saaristiisa iyo isticmaalkiisa si wanaagsan oo bulshada dhexdeeda ah waa kan sheekh cabdulilaah oo ka hadlaya fawaaidda malabka iyo cudurrada uu daawada u yahay nebigu sal allahu alay wasalam waxaa jirta mawaad ama ashyaa uu dawa ahaan u isticmaalay uu dad uu ku daweeyey ama saxaabada hortiisa ku sameeyeen oo uu maarata u baneeyey uusan ka reebin oo inay laisku daweeye ay bannaan tahay uu ku sheegay nebigu midda kale inuu caafimaad laga helayo nebigu sal alla alay slam malabka horta wuxuu ku daweeyey xanuunka la yihahdo shubanka wuu ka daweeyey xadiiska waad garanaysaa ninkii u yimi walaalkay baa caloosha socota oo shumaya nebi allah ku yidhi isqihi casalan warbiyo casal waraabi ee ku soo noqday ee yidhi nebi allow ninkii ma buusoon asqiihi casalan markii labaad nebi allow ma buusoon mar saddexaadkii asqiihi casalan waraabi markii dambe afraad yidhi ma buusoon uu yidhi sadaqa allaahu wakadaba badnu akhiika ilaahay waa run sheegay inuu asalku inuu yahay maaragtay inuu dawo yahay ilaahay run buu ka sheegay ila qur-aanka ku- inuu shifaayo ku qoran tahay walaalka calooshta been sheegaysa mar labaadkii markuu mar afraadkii markuu waraabiyey wuu ku bogsooday taa waxaan ka fikrada kale aan ka qaadanna waxay tahay dawada iyadoo maaragtay ilaahay uu sheegay in wax lagu daweynayo ama nebigu inoo sheegay ba haddana waxay u baahan tahay ma- waa meeqa goor ma hal mar bay markii bay mi- nebigu muxuu nagu yidhi hal mar miyuu nagu yidhi mise waa in in lagu celceliyo oo marba lagu celceliyo waa bannaan tahay in lagu celceliyo ayaa dawooyinka qaar wax ku daweeyaan sida malabkaas oo kale hadda markuu saddexdii hore markuu shumankii ku joogsan waayey tii afraad buu ilahay ku joojiyey marka ku celcelintaas ayana meesha laga helaya inay faa'iido leedahay ويقول ابن القيم سوى عسل كهلي العسل فيه منافع عظيمة فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وحوليه ابن القيم ملبك منافعية فائدة وين باكو جرا وحول نظيفية أو ماشا كسارة وسخدي كل حجرتي حديدة عروقنا إي أمعاء يحيدناها من دعيرة كجرتي بود صفية وكبحية ماشا حوليه meeshii qoyanee tacafunka ama nabar qoyan oo ama gudaha haada nabarkaas ama jidhka baa ka soo bixin nabarkii maaragtay xoogaa malax iyo xjiraana waa daweeyaa aklan wa tila'an in la cunana wuu ku daweeyaa in meesha la maryana wuu ku daweeyaa wuxuu leeyahay naafiqun lish- lishiyaakh dadka waaweyn da'daana wuu xabuu taraa buu leeyahay wa asxaabu lbalqam iyo dadka laabtooda xaakada iyo waxaadii goor qabaa nabarka cayn- waxa caynkaasa qaba horta malabku waxa weeye waa waa cunto oo cuntada ka mid a waana dawa oo dawooyinka ka mid a waana cabitaan oo cabitaanka ka mid a waa waa macaan macaanada ka mid a waxaa weeye wixii waxa la isku dhaayana waa wax ka mid a waa mufrixun min almufrixaat waxaad wax ka farxiyana buu ka mid yahay waa waxyaala wax ka farxiyo ka mid yahay wuxuu leeyahayba ibnuqayim famaa khuliqa lana shay-un min macnaahu afdalu minhu wax ilaahay waxyaalahaynu siiya isaga lamidka cunto ama la cabo ama laarta la cabo ama la cuno ee ilaahay inuu abuuray wax lamida kuma jiraan wax ka fiican kuma jiraan walaa mithlu wax mil- midli kuma jiraan walaa qariib minhu wax u dhowna kuma jiraan buu leeyahy wa kaana nabiyu sala allahu alay salam yashrabuhu bilmaa nebigu wuxuu ku cabi jiray biyo casalku ku qo- ku- maarata ku qasan jiray cala riiq isagaan wax kale subaxii ku afurin weli andhuufta u horeysa isagaan wax kale aan afka gelin iyuu malabka biyo ku cabi jiray wa fii dalika sirun badiic buu leeyahy ibnu qayyim waxaa weeye sir weyn baa arrintaa ku jirta oo xagga xifdi sixa oo ilaalinta maarata faya dhowrka iyo caafimaadka ah laa yudrikuhu ilaa alfatinu alfaadil qof dawada ku jirta ma garan karo ilaa qof caqli badan ilaahay siiyo oo dhugle mooyaan buu leeyahay marka casalku anka ayaddii dee qur-aankuna waatay ba ahayd maaragtay marka ilaahay uu ka hadlay baashan shinida la yidhaahdo fiihi shifaacun linnaas soo ma yahan ayaddii waxaa kaloo nebigu leeyahy sal ll ly slam ashifaau fi halaatha caafimaadkanba saddex un baa laga helaa fii shardati mixjamin toobin la saray dhiiggii la saray oo laga soo daa jirkii aw sharbati casalin ama kabo casal la kabaday aw kayatin binaar ama dab la isku dhejiyey markaasuu nebigu wuxuu ku daray wa anhaa ummatii can ilkeyd dabka in la isku dhejiyo ummadda waan ka reebaya laakiin iyadu waxaa la yidhahdaan carabta waxbay yidhahdaan آه، آخر الد- آخر دواء للداء الكي markii wax kale lagu quusto unba dabka marmar la- la- ay kugu qasbaysaa laakiin nebigu wuu ka reebay dadku wuu ka reebay waa ka reebay marka casalku faa'iidaa badan buu leeyahay
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaag guudahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى